waxaan haddaba sheegnay kulanka ujeeddadiis waxay ahayd tashwiish baa la soo geliyey suuqa oo la leeyahay mooshinka waxaa wada dhinac kale laga wadaa annagana waxaan xogaal u ahayn in baarlamaanka uu waday oo dhowr bilood soo socday inaan u sheegno marka bulshada iyo xildhibaanada kaleba horta waxaa weeyaan aan weli saxiixin inaan u sheegno mooshinkan mooshin xildhibaanadu ay wateen oo xalaal ah oo si caadi ah ku yimid inuu yahay tan kale waxay ahayd maadaama ninka odayga ah dhinaceena uu yahay in isagana aan la telino aan idhaahno waa garanaynaa arrimaha siay u socdaan haddii xildhibaanadii doortay intooda badan hadda ay ka hor yimaadeen ninkan nin oday uu yahay inaan ugu naseexayno inuu arrintaas ka fiirsado sidii isagoo xushmadaysan uga tagi lahaa waa usoo laabanaynaa arrintii silsilaada waxaa tiri dhinac kaleba la sheegay dhinac kale maxaa kala jeedaa dhinac kale hadda waa la sheegay xukuumadda wadda ayuu guddoomiyahu ku andacoonhayaa laakiin xukuumad horta xukuumaddu waxaa weeyaan xildhibaano wasiira way jiraan oo xaqa nin kasta oo xildhibaan uu leeyahay leh oo wax ka saxiixay laakiin markaas waxay adeegsanayaan awooddii ama jagadii xildhibaannimada ay adeegsanayaan xil wasaaradeed ma adeegsanayaan laakiin shariif cabdalle miyaysan shaki keenayn afartan shan xildhibaan oo golaha wasiirada ka mida marka ay howshi wadaan oo awoodda xukuumadda ay shaqaynayso golihii shacabka ciidamaa la duldhigo gudoomiyuhu sheegay xukuumadda ku eedeeyey miyaysan eedeymahaasoo dhan ahayn kuwa dhexalgala horta saan kuu sheegay mooshinkan wuxuu soo socday afar bilood wuxuuna ka bilowday golaha dhexdiisii waxaana bilaabay xildhibaano xildhibaanadii bilaabay baa shaqeeyey dadka ayaga kolleegahooda ah oo golaha wasiirada ku jira waa ka dhaadhicin karaan dadka kale bannaanka joogan waa ka dhaadhicin karaan aniga hadda afartan iyo konton wax saxiixday oo wasiire ahni ma garanayo laakiin waxaan ku caddaynaya oo iska cad waxaa weeyaan mooshinkan waxaa keenay xildhibaano loo qaateena odayaal ah ayagaana maxaan ku idhaahdaa aadaadis aadiis qoray ayagaa habeenii maalin u soo jeeday afar bilood bay u soo jeedeen guddoomiye barlamaan sida mooshin loogu keeno oo taageero looga helo ma yara marka xukuumadda hadday wax nagu soo darsatay waa meesheeda laakiin xildhibaanaan la xiriirnay annaga marnaba intaan tagnay xafiis wasiir ma aanan tegin waxba kama raadinin laakiin qofka xildhibaan ah wasiirna ah annaga xildhibaan uu noo yahay tan aan ku daro ciidamada ciidamadu ciidamadu sidaan la socono booliska isbedel baa jiray isbedel markuu jiray marka taliyaha booliska wixii u arko maslaxa iyo ammaan iyo u arko nin boolis a meel laga qaaday nin boolis a la keenay waxaa weeyaana wax shaqo uu ku leeyahay baarlamaanka ma laha qofkii loo keena ayay tahay inay howlgeliyaan
habdhowriyaashagudoomiye jawaari shalay shir jaraa'id buu qabtay wuxuu aqbalay mooshinka wuxuuna yiri waa in codka baarlamaanka lagu kala baxo maslaxadka weyn in dastuurka lagu kala baxo ood raadinaysaan maxay tahay gudoomiye jawaari isaga waxay noo maraysay hal qof baa ka dhimanoo sagaashan iyo iyo koowey moosinku markii la keeno qofka loo dhiibo habraac waxaa weeyaan mooshinka markii lasoo qoro aadiis lagu soo daro qofka loo dhiibayo isagaa tirsada isagaa hubaaliya dadkan xildhibaano ma yihin isagaa hubaaliya dadkan sax ma yahay markuu saxiixo wixii ka dambeeya guddi joogto iyo gudoomiye jawaari iyo waa waxbaa ka dhiman iyo howl isaga u taal iyo howl isaga in ogaada ay tahay maaha belenariga markii la yimaado ama golaha dhexdooda la yimaado oo la soo jeediyo wixii aad ama dulduleello lagu duri karo markaasaa in la jeediye ay tahay laakiin inuu ka hor dhaco uu yidhaahdo dad baa ka noqday dadka ka noqday xeerhoosaadka qorhaya isaga maxaan ku idhaahdaa goobjoog u ahaa todobaatan iyo shan qodobka todobaatan iyo shanaad qofka xildhibaanka markuu saxiixo kadib kama noqon karo laakiin waa ka codayn karaa sheekadan dambe waxaa weya isaga ma dhihin barnaamij mooshinka waa sharci waana aqbalay ma dhihin waana aqbalay buu yidhi waa nin xujo iyo maxaan ku idhaahdaa badanoo wax la harahayo wey marka taasaan caddaynaynay mar hadduu aqbalay uu yidhi codka baarlamaanka ku kala baxaynaa shariif wax kaloo dhimanoo dadku dareemayaan ma oga marka bal dadka u sheega dadka haddaysan dareemayn annagaa dareemayna waxaa laga rabay sharci ma aha buu yidhi sharci waa inuu yidhaahdo mooshinka mooshin sharciho ay u dhan tahay wixii laga rabay wey waa aqbalay maxaan ku idhahdaa keliya maaha maxay horay u duray sharci maaha buu yidhi waxaan rabnaa inuu afka usan ka dhoorsan xaqiiqda oo uu yidhaahdo waa sharci laakiin hadda haddii saasa tala yidhaahdo waan caddaynaynay un maaha eh isaga hadduu aqbalay hadduusan aqbalinba mooshinka wax u yaalla maa laakiin hadalkiisaan tixraacaynaa mooshinka waa sharci shariif cabdalla baarlamaankaad matashaa guud ahaan laakiin deegaan baa laga soo doorta adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka baayo bakool baydhabo hooyooyinka soomaalidu biyola-aan u dhimanayaan maantana hoteeladii muqdisho aad ku qabanaysaan shirar waaweyn oo lacaga ku baxayaan oo doodo xoog lay socdaan dadkaad matalayseen ma isweydiiseen xaaladooda dadkaan masalayna anaga masilaadda dadkaan masilno inaan biyo u qeybina maaha inaan cunto u qeybina maaha siyaasad baan wakiil u nahay siyaasadda markay hagaagto wey meesha ay ka dhubtinayso waa kaalintiis weeye qofkii ugu xukuumaddii maahan uu biyaha qaybin lahay maya isaga xukuumadda barashar buu ku leeyahay laakiin hadda waayo bakaa horta laguma dhiman hayee dadka shabaab baa laga soo cararay beledkaa lagu soo isugu yimid taasaa keenaysa maahee waayo bakool waxaa weeyaan alxamdulilah khayr badan baa jira jiilaal kasta waa saas weeye waxa cimilada la xiriira weeye laakiin annaga siyaasaan maamulnaa xukuumadda guud ahaan baan ula xisaabtamnaa waxaa weeyaan wixii ay qaban karto wasaaradaha jirta maxaan kule gargaarka qaabilsan arrintan waa arrin way socotaa